Deegaanka Bulobartire ee dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah deegaanada dib u dejinta loogu sameeyey barakacayaasha Jubbaland ee gudaha kuwa ku barakacay iyo sidoo kale dadkii ay saamaysay fatahaadii El Niino iyo abaarihii dalka ka dhacay. Deegaanka oo ay ku nool yihiin bulsho aad u badan ayaa waxa uu wajahayaa baahi badan oo dhanka caafimaadka ah maadaama deegaanka uuna lahayn xarun caafimaad oo rasmi ah wakhtiganna gebi ahaanba aysan ka jirin wax adeeg caafimaad ah iyadoo deegaanka uu hadda fara badan ku haya xanuunka jadeecada kaasi oo soo ritay ku dhowaad soddon qof oo intooda badan la keenay isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo Isaaq Cabdulle gudoomiyaha deegaanka Bulobartire oo la hadlay idaacadda Waamo ayaa ka warbixiyey baahiyaha ka jira deegaanka iyo sidoo kale xaaladda caafimaad ee deegaanka uu wajahayo bismillahi raxmaani raxiim waa nabad waaye waa mahadsan tahay weriye bulobartir waxaa ka jira nabadaa ka jirta marka ugu hore dadkeeda waa nabad qabaan xagga amniga waa boqol kiiba boqol xoogaa caafimaad la-aana ha ka jirto oo isbitaal la-aana iyo xanuun kaduumada loo yaqaana ama jadeecada marka eh, hadda waxaa nabada caafimaad darrida
Ee, waxaa ka dhawaajisay in ay ka jiraan ee, xaalado caafimaad darro bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa ee, wakhtigan xaaladda caafimaad ee deegaanka ka jirta Eh, bismillahi raxmaani raxiim bulobartir waxaa ka jira niyahow xanuun loo yaqaana jadeecada oo dad badan saameeyey oo dad fara badan isbitaalka kismaayo ka yaala Eh, mana lahin meel goob caafimaad ah marka xaaladeeda bulobartir sidaa waa inoo caafimaad darri oo dhinaca jadeecadaha ka jirta maya inna haba yaraatee wax xarun caafimaad eh, isbitaallo laba ha ka dhisan halka boos isbitaal weyn ha ka dhisan laakiin wax eh, la daahfuri ama qalabkii daawada iyo wixii lagu shaqeynaya la keenay maha dhismo cusub waaye kullinba bulobartira ma laha goob caafimaad oo kale Ee, horey miyaad u gudbiseen ee, in deegaanka uu wajahayo ee, baahiyo aada u ballaaran oo dhanka caafimaadka isla markaana ay soo kordheen ee, xanuuno kala duwan oo xanuunka jadeecada ka mid yahay waxaan dhowr jeer ani oo arrintaa gudbinay oo wasaaradda caafimaadka u gudbinay Eh, waxaana rajaynaa inay noo maqan tahay laakiin wax naga soo gaari ma jiraan weli wallahi dhib fara badanaa ka jira nin dhib badanaa ka jira halkaa Eh, dadkii waxa waaye dee waa dee meel deegaan oo bilaaran waaye dad badanna la soo dejiyey aanan lahayn goob caafimaad waa taqaanaa barakac iyo deegaan iyo dadkii eh, hadda laga soo reebay dalxiiska kulli wada joogaan waa tahay ilaa hadda ma jirtaa ee, caqabad aad kala kulanteen ee, baahiyaha caafimaad ee deegaanka ka jira ama xanuunadan ee, wa- soo kordhay oo xanuunka jadeecada uu ka mid yahay aad u aad u weyn weliba aad u weyn waa hadda dee inaan dembi dambaabo ma rabon dhahadadaa dhintay laakiin eh, dad badan oo si un siyaaraha ugu adadag ka mid ilaahay ku badbaadiyaa jira oo isbitaalka kismaayo geynay maxay tahay gudoomiye ee, dhanka caafimaadka codsiga aa u direysaan ee, wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha markaasi ee kala shaqeeya dhanka caafimaadka waxaan leenahay eh, waa shaqadoodii eh, halkaa caafimaadka problem badanaa ka jira wasiirka caafimaadka iyo wasaaraddiisa waxaan leenahay deegaanka cabashadiisana horey waa kuula taale si deg deg ee daaweyna loola soo gaara dadkaas xanuunsan oo ay soo gaarta wasaaradda caafimaadka qaybaheeda kala duwan halkaa shaqo bilaarana u taala xanuuno fara badanaa ka jira oo tuulooyinka oo dhanaas xanuunkaa ka jira laakiin gaar ahaan bulobartir hadda ugu yaraan soddon qof oo eh, xanuunka jadeecada isbitaalka ku yaalay kuwa xaafadaha eh, ku daaweeyo xaafadaha yaalaba waa leeyihiin halkaa waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan qofka ii sheegay wasaaradda caafimaadka aan ugu baaqaynaa in halkaa imaado